إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan iraxiim salaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah howlgal qorshaysan oo ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa lagu dilay askari ka tirsan dowladda federaalka waxaa xalay la weeraray qaar ka mid ah fadhiisamayaasha ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ee banaadir iyo shabeellaha hoose askari ka tirsan ciidamada dowladda ayaa muqdisho ku dilay afar askari munaasabad lagu dhiiragelinaya arday dhammaysatay qur-aanka kariimka iyo qaar bartay qorista farta carabiga ayaa ka dhacday deegaanka kuunyabarow ee wilaayada shabeellaha hoose beeraleyda jamaami ayaa wada tacabka beeraha xilli ay u da-een roobab islamarkaana webigu biyo keenay burjikada lagu farsameeyey ceelbuur ayaa waxaa laga soo dalbadaa dalka dibaddiisa maleeshiyaad taabacsan nidaamka nusayriyada bashaar al asad ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo ka dhacay dalka suuriya إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
waa toddobiyo tobanka shawaal sannadda kun afar boqol saddex iyo afartanka hijiriyada ku soo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo dhammaystiran howlgal qorshaysan oo ka dhacay degmada afgooye ee shabeellaha hoose ayaa lagu dilay askari ka tirsan dowladda federaalka warkaas iyo war kale oo la xiriira qaar ka mid ah fariisamayaasha ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ee ay ka samaysteen gobolada banaadir iyo shabeellaha hoose ayaa weerar lagu qaaday waxaa faahfaahinaya haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday qaar ka mid a saldhigyada ay ku sugan yihiin ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka haddii aynu ku horreyno gobolka shabeellada hoose howlgal gaar ah oo rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen degmada afgooye waxay ku dileen askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal toosa ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye gaar ahaan ciidamada ugandha kuwaas oo ku sugnaa deegaanka berire oo dhaca duleedka degmada afgooye sidoo kale mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka saldhigga la beegsaday ayaa ku yaala deegaanka sabiid oo isna dhaca duleedka magaalada afgooye dhanka gobolka banaadir habeenkii xalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay weerar ku qaadeen fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamada la beegsaday ayaa ku sugnaa halka loo yaqaano caliganey oo ka tirsan suuqa xoolaha ee degmada hiliwaa ciidamadan ayaa mar qura ka war helay risaasta oo ku hoobanaysa difaacyadooda taas oo welwel badan ku abuurta welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha gaaray ciidamada la beegsaday howlgallada kala duwan ee ay gudaha magaalada muqdisho ka fulinayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii kordhaya xilli shisheeyaha iyo dowladda federaalka ay dadaalkooda ugu badan ku bixinayaan in ay ku dhex badbaadaan magaalada muqdisho oo ay ciidamo fara badan isugu keeneen inta badan waddooyinkana ay xirteen hase yeeshee waxaa muuqata in xayndaabyadaasoo dhan ay celila yihiin weerarada ka imaanaya dhanka shabaab almujaahidiin waa mahadsantahay haashim askari ka tirsan ciidamada dowladda ayaa muqdisho ku dilay afar askari iyadoo ehelka mid ka mid a askarta la dilay ay xasan sheekh ka codsadeen cadaalad maxamed daahir cali sow ayaa faahfaahinaya askari ka tirsan ciidamada dowladda ayaa muqdisho ku dilay ciidamo kale oo ka tirsanaa dowladda federaalka afar askari oo uu ku jiray maxamed salaad cabdi oo ka tirsanaa ciidamada dowladda ayaa lagu dilay degmada hodan ee magaalada muqdisho lama oga sababta uu askariga u laayay ciidamada dowladda balse inta badan ciidamada dowladda ayaa ku dagaalama isqabqabsi ku aadan lacagaha baadda ah oo ay ka qaadaan dadka shacabka ah ehelada maxamed salaad cabdi oo warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa ka warbixiya sidau u dhacay dilka wiilkooda aabiisna waa ahay kasaan loo dilay kama ma aha waa la soo dabagalay kasaanta xabad luu jeexa aa laga cararay dad xaafadda deganaana dilay oo la yaqaano waalidkiis degan yahay aabiis degan yahay reeroodu degan ganaas ay ku leeyahy ayaa dilay magaciisaan saddexa maqaan laakiin booliiska degmada hodoloo dhan waa yaqaana ninka xasan sheekh oo xilliga uu madaxweynaha ahaa ay dhici jireen dilalka isku geystaan ciidamada dowladda iyo kuwa ay u geystaan shacabka ayaa laga codsaday inuu cadaalad marsiiyo askariga dilka geystay taas oo u muuqata mid aanan hirgelaynin maadaama horay dowladda looga bartay inaysan tallaabo ka qaadin ciidamada dilalka geysta ee ka tirsan dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud dhammaan dowladda waxaan ka codsanaynaa si aan cadaalad u helno naloo soo qabto ismar u duugno waxaan rabnaa in si dhaqsi ah dowladdan cadaaladdeena noo siiso wiilka dhallinyarada ah ee la dilay ee ka shaqaynaya u shaqaynaya ciidamada haran cad oo wiil kaloo asaagiisa oo isku shaqo ay ahaayeen uu dilay walaashiisaan ahay madaxweyne xasan xasan sheekh maxamuud bliis waxaan kaa codsanaynaa inaad wiilkaas cadaalad noogu noogu raadisaan frinjeerkuu noogu jiraa waxaan doonaynaa labada wiil in la isla aaso musuq maasuq nin jeclaysi iyo laaluush ayaa hareeyey dowladda waxaana dhacda askarta loo xira dilalka ay geystaan in la sii daayo taasi oo keenaysa ciidamada dowladda inay ku dhiiradaan tacadiyada ay u geysanayaan shacabka muqdisho qowmiyadda tigray ayaa hambaliya u dirtay xasan shiikh oo ay wax badan ka saxiixdeen xilligii ay iyagu etoobiya maamulayeen maxamed amiin ayaa faahfaahinaya kooxda u dagaalanta qowmiyadda tigreega ee t b l f ayaa safka hore ka gashay dhinacyada usoo hambaliyeeyey xasan sheekh kadib markii loo doortay madaxweynaha dowladda federaalk iyadoo arrintan ay siyaabo kala duwan looga hadlayo dhambaalkooda oo ah mid aad u dheer ayaa waxa ay ku muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin in uu kursiga madaxtooyada kusoo laabto xasan sheekh oo ay saaxiibo wada ahaayeen afartii sano ee hore ee uu madaxweynuhu ahaa waxa ay ugu baaqeen in madaxweynuhu wax ka bedelo siyaasadda geeska afrika iyagoona dhanka kale dhaleeceeyey farmaajo waxa ay ishaareen in xasan sheekh uusan halkiisa ka sii wadin heshiisyadii isbahaysiyo kusheega ahaa ee ka dhexeeyey farmaajo abey axmed iyo siyaas afwarki tigreega ayaa xilligii ay maamulayeen etoobiya ku guulaystay in xasan sheekh ay geeyaan jigjiga islamarkaana ka yeersiyaan in uu soomaali galbeed ku tilmaamo dhul ay axbashadu leedahay waxayna saaxiibo dhow ahaayeen gabre hambalyada t b l f oo ahayd mid deg deg ah ayaa sababtay in abey axmed ra-iisul wasaaraha etoobiya uu si kooban ugu soo hambaliyayo xasan sheekh abey axmed ayaa jeclaa inuu soo baxo farmaajo laakiin siyaasiyiintu waxa ay sheegayaan inuusan ku kalsooneen xasan iyo farmaajo uuna awoodo in madaxweyne weliba uu ka saxiixdo waxii uu doono dib u doorashada xasan sheekh ayaa waxa ay meesha ka saartay isbahaysigii dowladda qatar waxaana kaalinteedii soo galay imaaraadka carabta oo la sheegayo in wax badan ay ka bixiyeen lacagihii uu ku soo baxay xasan sheekh waxaana xusid mudan in imaaraadka iyo etoobiya ay saaxiibo ku yihiin wax badan oo ka mid ah boobka dhaqaalaha soomaaliya iyo jahwareerinta jawiga siyaasadda munaasabad lagu dhiiragelinaya arday dhammaysatay qur-aanka kariimka iyo qaar bartay qorista farta carabiga ayaa ka dhacday deegaanka kunyabarow ee walaayada shabeellaha hoose cali aadan ayaa ka waramaya
xaflad si heer sare ah ha loo soo agaasamay islamarkaana ay ka soo qayb galeen culimo mas-uuliyiin waxgarad iyo martisharaf kala duwan ayaa ka dhacday madarasada miiraatul ambiyaa oo ka mid ah madaariista lagu barto qur-aanka kariimka ee ka furan magaalada kunyibarow ee walaayada shabeellada hoose munaasabadda oo uu aada agaasinkeeda u sarreeyey ayaa waxaa lagu maamusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka iyo kuwo kale oo bartay farta qoraalka carabiga ah kuwaas oo dheganayay madarasada miiraatul ambiyaa ugu horreyn xafladda ayaa waxaa lagu daafuray waxa ugu wanaagsan ee hadal lagu furfurto oo ah kalaamka allah subxaanahu wa tacaala waxaan aqrinayay ardayda lagu magacaabo maryama cabdikariim
يوم الفصل ميقاتهم أجمعين asma daahir oo ka mid ah ardayda madarasada miiraatul ambiyaa ayaa goobta ka soo jeedisay kelimad ku baxaysay luuqadda carabiga taas oo dhinacyo badan taabanaysay waxaana si gaar ah u soo dhoweysay martisharafta ka soo qayb gashay xafladda taxiyatan axlaa min alcasali dawaqaana waadkaa min almiski rayxaana وأثقل من الجبال ميزانا ألا وهي تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
culimo badan ayaa ka soo qayb gashay xafladda si ay u weyneeyaan una dhiirigeliyaan ubaxa soo baxaya ee lagu abaabiyey waxa ugu wanaagsan ee la barto oo ah kalaamka allah subxaanahu wa tacaala sheekh jaamac cabdisalaam warsame oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa ka mid ah martisharafta ka soo qayb gashay xafladdan oo loo qabtay arday ka aflaxday madarasada miiraatul ambiyaa nicmadaa marka in laga shuguriyaa bay u baahan tahay laga xadido amaa binicmati rabbika faxadid aad tidhaahdo wallaahi ilaahay aniga waa i nicmeey adoon ku faanayn oon dhahaynin dee ma taqaanaa farax kibiriya aysan ka ahayn toban carug baa dhalo qur-aanka wada xifdisan yihiin lama rabo qaabkaa in loogu maaragtay laakiin inaad naftaada iyo ilmahaaga dareensiisid qur-aanka ilaahay baa ilaahay idiin sahlo idin xifdisiiyey waxaa laydinka rabaa inaad ku dhaqantaan yacni waa nicmo weyn sheekh faarax cali ayaa isna lagu soo dhoweeyey mikrofoonka wuxuuna dardaaran gaar ah u soo jeediyey waalidiinta dhalay ubadka baranaya qur-aanka kariimka marka waaqiceenni haddaan nahay waalidiin iyo culimo iyo arday iyo cid walba ashaatida iyo mudarisiin in annaga ay naga muuqato diintaasu dagaalka maanta aan ku jirnana waa xarmul akhlaaq weeyaan ogaada gaalo maanta waxa weeyaan dagaalka koobaad ay ku jirto wani akhlaaqda naga dilaan wey kadibna ay annaga naduufiyaan wey sheekh cabdulilaah abuukhaalid ayaa isna sidoo kale ka mid ahaa martida kasoo qayb gashay munaasabadda ka dhacday madrasada miiraathul ambiyaa ee ay ku qalanjibinayeen arday dhammaysatay qur-aanka kariimka iyo sidoo kale qoraalka farta carabiga marka innaguna waxaa la rabaa insha allahu tacaala inaynu maarata arrinta iyada aada loogu baraarugo oo ilmuhu waxay bartaan inay ku dhaqmaan tadbiiqiyaan hooyooyinka iyo macallimaadka iyo dadka mas-uuliyiinto dhan inay iska kaashada arrintaa suluuga horeeya iyo dhaqanka qofka in la bedelo qofka inuu wax xifdiyo way sahlan tahay suldaan aadan cusmaan oo ka mid ah salaadiinta walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa ka mid ahaa martida kasoo qayb gashay xafladda waxaana maadaama uu xog ogaal u yahay deegaanka uu ka warramay goobta ay ku taalo madrasada miiraathul ambiyaa iyo waxa ay ahaan jirtay makaankan haddeertaan annaga aan joogno madarasadan magaca quruxda badan wadataa lagu dhisay haddana laga furay ikhtitaamkana hadda lagu soo bandhigay maxay ahaan jirtay meeshan hadda annaga aan joogno duur bay ahaan jirtay haddana maxaa lagu hayaa marka laga hadlayo tirada ardayda dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka waa lix arday waxayna ka leeyihiin iqro cabdiraxmaan cali aasiya cabdiqaadir ruweyda musdafa sumiyo xasan maxamed saynab xasan cali maryamo ismaaciil xasan kaalinta koowaad waxaa galay iqro cabdiraxmaan cali waxaana la guddoonsiiyey dahab kaalinta labaadna waxaa gashay aasiyo cabdiqaadir halka kaalinta saddexaadna ay gashay ruweyda musdafa
أن العطايا حفظ وعين واكتساب ardayda ka qalin jebisay barashada farta carabiga waxay tiradooda gaaraysaa konton arday waalidiinta ardayda ay u dhigtaan madarasada miiraathul ambiyaa gaar ahaan kuwa ay caruurtooda qalinjibiyeen ayaan kula kulmay goobta ay ka dhacaysay xafladda waxayna cabireen shucuurtooda waxaad ka mid tahay waalidiinta dareenkaada ka waran aad iyo aad aa ugu faraxsanahay dareenkeygana aada u sareeya waana ilaahay mahaddiisiina maanta aa u joogno qalinjabintii farta qur-aan kariim ardimiyaa kuu qalin jebisay mise dadka waalidiinta ka mid tahay gabar ayay qalinjabisay maamulaha madarasada miiraathul ambiyaa ahna macalimada soo saartay ardayda dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxay siisay waraysi ay kaga hadlayso madarasada iyo dadaalada ay wado magacayga waa asaami ahmed cabdikariin waana ku dhawaa idaacadda islaamiga alfurqaan ardayda waxay u qaybsamayeen qayb oo barbar ah iyo qayb qor-aan allah subxana tacaala xifdiyey ayay u qaybsameen qor-aanka kuwa ka qalinjibiyey waxay ahaayeen lix gabdhood ayay ahaayeen kuwa qur-aanka xifdiyey kuwa farta ka qalinjibina waxay ahaayeen konton arday labaatan wiil iyo soddon gabdhood ayay ahaayeen meesha ayay kusoo qalinjibiyeen fartoodana ku dhammaysteen ilahi subxana tacaala ayaa mahad celinayna magaalada kuoyinbarow ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa waxaa ka jira horumar muuqda oo xagga waxbarashada ah waxaana doorka ugu muuqda ee tacliinta qaadanaya haweenka isxilqaamay oo kaalin muhiim ah kaga jira waxbarashada iyo barbaarinta ubaxa madarasada miiraathul ambiyaa ayaa ka mid ah madaariista ka furan magaalada koyinbarow oo ay gacanta ku hayaan haween daaciyaad ah oo isxilqaamay madarasadan ayaa la furay bishii rabiicu thaani sanadka markuu ahaa kun afar boqol afartan iyo laba hijiriyada wakhtiga ay furan tahayna ma gaareen laba sano haddana saasoo ay tahay waxay ka mid tahay madarasooyinka ka dhex muuqda madaariista magaalada
beeraleyda jamaame ayaa wada tacabka beeraha xilli ay u deeyeen roobab islamarkaana webigu biyo keenay maxamed ciise ayaa ka waramaya iyadoo dhowaanahan uu da-ay roobab ayaa dadka beeralayda waxay bilaabeen inay dib u beertaan beerahooda meelaha sida aadka ah looga dareemayo tacbashada beeraha waxaa ka mid ah degmada jamaame ee wilaayada jubbooyinka nabadoon cabdisalaan oo aan kula kulannay beertiisa ayaa ka warramay sida loogu faa'iidaysanayo owlan magacaygan oo ah suldaan cabdisalaan ana ka mid ana beeralayda ku nool jubbooyinka maanta alxamdulilah mahad ilaah iskale idilkii dhammaan intaa kadib waxaan u malaynaa dhibaatooyin badan abaaro badan ayaa dhacay ilaahayna waa naga soo gudbiyey intaa kadib in badan walaayadu markii ay aragtay dhibaatooyinka ka dhacay roob-la-aanta waxay dadku koo baraarujisay inay beerihii dabcadaan webigii laga manaafacaysto weliba culeyska la saaro dalagyada galleyda iyo digirta iyo sisinta dhinacaas weliba galleyda siibo iyadoo galleydu ay tahay midda ugu habboon oo bini-aadanku uu ku noolaado iyo weliba xoolaha sidoo kale qaar ka mid ah beeraleyda ayaa iyagana ka warramay sida ay wax u tacbanayaan sanadkan beertan waxay ku taallaa jooji tuulada bandar jadiid iyo waxay u dhehaysaa tuulada bangeeni mar saad u jeedo moos iyo galley iyo basal aa lagu tacabaa in kastoo jiilalka oo webigii uu guray oo hadda le ina noolan hayaan beeraha marka hadduu ilahay waxaan ka rajaynaynaa in macnaha inoo soo saa'idiyo dadka oo wax beeran waxaan u baaqayaa soomaalida waxay ku mamaataa qol qofka hadduu kufo gacmuu ku taagsadaa dhulkuu ku taagsadaa geed ma qabsado waxaan dhihi lahaa dhulka ha lagu taagsado dhulka ha la beerto bismillaahi magacii waxaa la yidhahdaa cabdullaahi aadan beertan waa hektar badan tahay waa weyn tahay beer yar ma aha marka hadda wabiga aan joogno matoore noo saaran moos iyo galley iyo basashaana lagu tacday dhowaan ayay ahayd markii hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu dadka ku dhaqan wilaayaadka uu ku dhiirigeliyey tacbashada beeraha burjikada lagu farsameeyey ceelbuur ayaa waxaa laga soo dalbadaa dalka dibaddiisa cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa faahfaahinaya qof walba oo caalamka jooga oo haba yaraatee wax macluumaad ah ka haysta magaalada ceelbuur waxa uu og yahay in ay caan ku tahay dhagaxa yaro jilacsan ee laga qoro burjikada dabqaadka feerada jirka iyo waxyaabo kale halka reer baadiyu dabka dhulka toos ugu shitaan dabeedna qaarkood dhagxaan caadi ah ay dhardhaar uga dhigaan badanaa reer magaalku waa ay ka duwan yihiin oo waxay isticmaalaan burjikada waxay u qaab eg tahay oo midna laga tix raacay xeere salley waxaa lagu shubaa dhuxul kadibna dab ayaa lagu shidaa dabeedna waxaa la dul saaraa weelka badarka shaaha hilibka iyo wixii la mid ah lagu karinayo marka aad ceelbuur joogto haddii aad maqasho jaamacadaha ayaan ka imid ama u socdaa ama qofkan wad oo jaamacadaha geey ha u malayn jaamacadihii duruusta diiniga ah amaba maadiga ah lagu qaadanayay waxaa loola jeedaa xarumaha waaweyn ee dhagax lagu qoro kuwaas oo ay joogaan rag dhagaxa qora kuwo iminka la barayo iyo kuwo kale oo dhagaxa ka sii ganacsada waa ereybixin maxalli ah amaba afguri ah oo dadka deegaanku isla yaqaanaan laakiinse ciddii meel kale ka timid in loo fasira ay u baahan tahay xilli barqa ah ayaa gaari baraada ah oo aniga iyo koox kale aanu saarannahay ka dhaqaaqay gudaha magaalada si aan u gaarno jaamacadaha amaba xarumaha dhagaxa lagu qoro waxaa ila socda rag garwadaani ah oo uu igu soo daray daaciga degmada oo kaalin weyn oo aan la ilaabi karin oo ku lahaa iskudubayridka bulshada ka qaybgelaysa barnaamijka imtixaanaha ah ee awaankiisu uu yahay dib u soo kabashada ceelbuur markii aanu gaarnay goobaha dhagaxa lagu qoro ayaan la sheekaystay qaar ka mid a ragga dhagaxa ka shaqaysta waxaanu joognaa magaalada ceelbuur gaar ahaan meel duleedka ah oo dhagaxa laga qodo qaar ka mid a ragga dhagaxa ka shaqeeya ayaa nala jooga waxaanu doonayna inaan warbixin ka sameyno bal dhagaxa iyo balqaabka ay u qoraan nin ka mid a ayaa nala jooga maxamed abuukar haya dhulka ayaa laga soo saaraa waxaa waaye godka waa la qodaa maxaa dhulka laga soo saaraa dhagaxa oo burjukada la yidhaah ayaa laga soo saaraa waxaa waaye markii laga soo saaro dhagaxa godka waa la qodaa toosaa loo qodaa haddana huraa loo sameeyaa dhagax masaaraa lagu guraa haddana kabacdi waa la qoraa waxaa waaye kabacdi ayuu tahriib tagaa u dhoofaa insha allah saas waaye markaasaa burjuka laga dhiga markaasaa burjuka laga dhigaa dadku siday u qaataan ilaa xaggee loo qaadaa qalabka ilaa waxaa loo qaadaa etoobiya xamar ilaa iyo maaragtay cadan ilaa meelo badanaa loo qaadaa ilaa dibadaha kalea loo saaraa diyaarado magacaaga adoo cod kor u qaadaya daahir cali taxab daahiru hadda waxaanu taaganahay meel ay burjukooyin yaalaan yaa qoray burjukooyinka aniga
maasha allah aad bay u qurux badan yihiin waran bal qaabka loo qoron noo sharax aniga saddex nooc waaye ilaa afar nooc waaye meelahaas jukaakadaas baasha la yiraa iyo midaas caadigaa iyo midda xoogaagana waaweyn saddexaas noocaa loo kala qoraa ku kala duwan waxay ku kala qof walba waxay qof walba dooqeed ay ay qaadee markii qof ganacsiga tooy naga soo doontaa way dooq waa fahmay laakiin maxay see u kala taga badan yihiin waxoogaa kala lacag badan yihiin oo waxba lacag is dheer waaye see u lacag badan middaana jukaakada u lacag badan si lamida qaybaha kala duwan ee bulshada ee magaalada ceelbuur ragga dhagaxleyda oo mararka qaarkood waxay qaataan duruus diini ah taas oo ay bixinayaan xubno ka tirsan maktabka dacwada ee degmada warkan dhegaystayaal saaka waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqoon maleeshiya taabacsan nidaamka nusayryada bashaar lased ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo ka dhacay dalka suuriya ugu yaraan saddex ka tirsan maleeshiyaadka taabacsan nidaamka nusayryada ayaa lagu dilay tiro kalena waa lagu dhaawacay weerar ka dhacay deegaan dhacduleedka caasimadda waddankaas qaraxyadanna uu ahaa laba qarax ayaa waxaa maleeshiyaadka lagula beegsaday duleedka magaalada dimashik waxayna haleeleen qaraxyada kolonyo ay wateen ciidankaas laba gaari oo wayla hayeen maleeshiyaadkan ayaa waxaa burburiyey qaraxyada sida ay soo tabinayso warbaahinta ka howlgasha gudaha waddankaas askarta lagu dilay qaraxyada ayaa waxaa ku jiray saraakiil dhaawacyada qaarkood ayaana aada u liitaa warkii subaxnimo oo dhegaystayaal saaka aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa